baxniintii cutubka afar iyo tobnaad markaasaa rabbigu la hadlay muuse oo wuxuu ku yidhi la hadal reer binu israa'iil oo u sheeg inay dib u soo noqdaan oo ay degaan meel ka horraysa fii haahiirod oo u dhaxaysa migdool iyo badda kana horraysa bacal sefoon horteeda oo meel badda agteeda ah waa inaad degtaan oo fircoon wuxuu wax ka sheegi doonaa reer banu israa'iil oo odhan doona dhulka murgiyey oo cidladaa xedhlay iyagii oo anna waxaan qallafin doonaa fircoon qalbigiisa oo isna wuu soo raacdaysan doonaa iyaga markaasaan fircoon iyo ciidankiisaba cisho ka heli doonaa masriyiintuna waxay ogaan doonaan inaan anigu ahay rabbiga oo iyana sidii bay yeeleen oo waxaa loo sheegay boqorkii masar inay dadkii carareen markaasaa fircoon iyo addoommadiisii qalbigoodii wuxuu u rogmaday xaggii dadka oo waxay yidhaahdeen waxaan aynu samaynay waa maxay oo maxaynu reer binu israa'iil uga sii daynay adeegiddii ay inoo adeegi jireen markaasuu wuxuu diyaarsaday gaari faraskiisii oo wuxuu watay dadkiisii oo wuxuu kaxaystay lix boqol oo gaari faras ah oo la doortay iyo gaari fardoodkii masar oo dhan iyo saraakiil u sarraysa kulligood markaasaa rabbigu qallafiyey qalbigii boqorkii masar oo fircoon ahaa kolkaasuu wuxuu raacdaystay reer binu israa'iil waayo reer binu israa'iil waxay ku baxeen gacan sarraysa markaasaa masriyiintii iyagii raacdaysteen kulli fircoon fardihiisii iyo gaari fardoodkiisii oo dhan iyo fardoolaydiisii iyo ciidankiisii ayaa raacdeeyey oo waxay gaadheen iyagoo deggan meel badda u dhow oo fiihaahiirood dhinaceeda ah kana horraysa bacalsefoon oo markii fircoon soo dhowaaday ayaa reer banu israa'iil indhaha kor u taageen oo waxay arkeen masriyiintii oo soo daba socota markaasay aad iyo aad u cabsadeen oo reer binu israa'iil ayaa rabbiga u qayshaday oo waxay muuse ku yidhaahdeen war ma xabaalaan jirin masar oo sidaa aawadeed aad noogu soo kaxaysay cedlada inaannu ku dhimanno maxaad sidan noogu gashay oo aad masar nooga soo saartay sow erayganu ma aha kii aannu kugula hadalnay masar dhexdeeda annagoo ku leh iska kaayadaa aannu masriyiinta u adeegnay waayo waxaa noo wanaagsanaan lahayd inaannu masriyiinta u adeegno intii aannu cidlada ku dhiman lahayn markaasaa muuse wuxuu dadkii ku yidhi war ha cabsanina oo iska taagnaada oo bal arka badbaadada uu rabbigu maanta idiin samayn doono waayo masriyiinta aad maanta aragteen weligiin mar dambe ma arki doontaan oo rabbigu aawadiin buu u diriiri doonaa oo idinku waa inaad iska aamusnaataan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi war maxaad igu qaylinaysaa reer binu israa'iil u sheeg inay hore u socdaan oo adigu ushaada kor u qaad oo gacanta badda ku korfidi oo kala goo oo reer binu israa'iil waxay mari doonaan badda dhexdeeda oo ay ku socon doonaan dhul engegan oo bal ogow anigu waxaan qallafin doonaa qalbiga masriyiinta oo iyagay dabageli doonaan oo markaasaan ciso ka heli doonaa fircoon iyo ciidankiisa oo dhan iyo gaari fardoodkiisa iyo fardoolaydiisa oo masriyiintu markaasay garan doonaan inaan anigu rabbiga ahay kolkii aan sharaf ka helo fircoon iyo gaari fardoodkiisa iyo fardoolaydiisa markaasaa malaa'igtii ilaah oo hor socotay reer banu israa'iil soo wareegtay oo daba martay iyagii markaasaa tiirkii daruurta ahaa ka soo hor wareegay oo uu daba maray iyagii oo wuxuu kala dhex galay reer masar iyo reer binu israa'iil oo waxaa jiray daruur iyo gudcur laakiinse weliba habeennimadii wuu iftiimay oo habeenkii oo dhan midna uma soo dhowaanka kale markaasaa muuse gacantii baddii ku kor fidiyey oo habeenkii oo dhan rabbigu wuxuu baddii dib ugu celiyey dabayl xoog badan oo bari ka timid oo wuxuu baddii ka dhigay dhul angegan oo biyihiina way kala go'een markaasaa reer banu israa'iil baddii dhex mareen oo waxay ku socdeen dhul angegan oo biyihiina waxay iyagii u ahaayeen derbi xagga midigta iyo xagga bidixdaba markaasaa masriyiintiina soo ergadeen oo intay soo dabagaleen ayay waxay mareen badda dhexdeeda oo waxayna ahaayeen fircoon fardihiisii iyo gaari fardoodkiisii iyo fardoolaydiisii oo dhan oo markii waagii baryeyna waxaa dhacday in rabbigu ciidankii masriyiinta ka dhex fiiriyey tiirkii dabka ahaa iyo kii daruurta ahaa kolkaasuu kadeeday ciidankii masriyiinta kolkaasuu giringirihii gaarifardoodkooda xidhay inay si dhib leh u kaxeeyaan markaasay masriyiintii waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil hortooda aynu ka cadhanno waayo rabbigu waa u dirirayaa iyaga oo uga hiilinayaa masriyiinta markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi badda gacanta ku korfidi inay biyuhu ku soo noqdaan masriyiinta iyo gaari fardoodkooda iyo fardoolaydooda markaasaa muuse gacantii badda ku korfidiyey oo markii waagii baryey ayaa baddii xooggeedii hore ku soo noqotay markaasaa masriyiintiina ka carareen kolkaasaa rabbigu wuxuu masriyiintii ku tuuray badda dhexdeedii markaasaa biyihii isku soo noqdeen oo waxay qariyeen gaari fardoodkii iyo fardoolaydii iyo xataa ciidankii fircoon oo dhan oo badda dhexdeeda reer banu israa'iil ku eryaday oo xataa midna kama hadhin laakiinse reer banu israa'iil waxay ku socdeen dhul angegan oo badda dhexdeeda ah biyihiina waxay iyagii u ahaayeen derbi xagga midigta iyo xagga bidixdaba oo sidaasaa rabbigu reer banu israa'iil uga badbaadiyey gacantii masriyiinta oo reer banu israa'iilna waxay arkeen masriyiintii oo dhimatay oo badda xeebteeda taal markaasaa reer banu israa'iil waxay arkeen shuqulkii weynaa oo rabbigu ku sameeyey masriyiintii kolkaasay dadkii rabbiga ka cabsadeen oo waxay rumaysteen rabbiga iyo addoonkiisii muuse